soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
kusoo dhawow degmada xardheer halkan waxaan kugu diyaaray cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska gorgor ururkeeda saddexaad iyo ururkeeda lixaad kusoo dhawow mudane madaxweyne daji dab
muxuu ahay aad iyo aad meel walba looga hadlaa weliba deegaankaani inuu si gaara weliba meel fog asoo ku yaallo oo meel gaara ku yaallo oo aan dhulka inta badanoo dhulka ka mida aanan u furrayn haddana dhiiranaanta iyo geesinimada iyo maxaanku idhaha hawsha aad haysaan meel walboo aan joogno waa ognahay taliyayaasha iyo mas-uuliyiinta deegaanka joogana warbixin joogta ah oo ah howlihiinna iyo dhiiranaantiinna ayay meel walba u soo gudbiyaan marka maaalaa tihiin maaal lagu daysado maaal fiican oo lagu daysadaa tihiin dhallinyaro waxaan rajaynaynaa in maxaanku dhaha mar dhowne ee culayska iyo dhibaatooyinka iyo dhulka maqan intaba intay soo noqon doonaan xaro dheerana helikobtar aan lagu imaan doonin meel walba baabuur looga imaan doona haddii alla yidhaah ilaahay idankiisa markaas kadibna noloshii iyo horumarkii iyo waxaa noo bilaaban doono shaqadii kale oon dadka dadweynaha deegaanka aan la qaban lahayn insha allah anuu u qaban lahayn dowladdiinnu weli nimankan khawaarijta ee sidaa dalka yeelay ayaa ay la hardamaysaa dowladdiina nidaamkii dowlad dhisiddana waa ku jirnaa dalku ilan dowlad xoogle nooma dhisnayna caalamku la macaamilo aqoonsado dhismaheediina waa ku jirnaa xorayntiina waa ku jirnaa labada gacmoodba maxaanku idhahdaa dagaalkaas kala duwan ayaan ku jirnaa marka dhallinyaro mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo waan idiin nimiday muddo koobanaa idinla joognaa laakiin markii ugu dambaysay ooaan idiin nimaado maaha e waa idinku soo noqnoqon doona haddii alla yidhaah inaa idinku soo noqnoqonana adinkaa sababteen iyo wanaagga iyo dhiiranaanta iyo geesinimada aad samayseen guulaan idiin rajaynaynaa boqolkiiba boqol guulaysta allahu allahu akbar allahu akbar allahu akbar guulaysta guulaysta dhammaantiin guulaysta dhan kuwa shaqada ku maqanee bannaanka jirana salaan hana laga gaarsiiyo
qayla quutayaal mooshin quutayaal ma dhaqaaqayaal ma gudba waa inu isnaqaanaa wixii la dhihi jiray sheekadaas baarlamaankan koob iyo tobnaad wuu soo afjaray waajibaadkiina aada gudateen waxaad ku mahadsan tihiin kaalinta muhiimka ah ee aada kaga jirtaan qaranka oo aada runtii si fiican uga soo dhalasheen aada iyo aad baad ugu mahadsan tihiin shaqadaas culus oo aada qabateen oo hadda shaqooyin badan baad soo qabateene tii ugu dambaysay ay tahay ansixinta iyo kadoodista iyo lafagurka iyo dhammaystirka afarta cusub ee ugu horeysa dastuurkeenna oo aan dhihi karno caawa at least waxaynu haysanaa afar cutub oo dastuurka ka mid ah oo dhammaystiran oo qabyadii laga saaray marka guul weeye aada u weyn waa bilow shan iyo toban cutub koob iyo toban baa idin dhiman waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaad inta kalena aada si dhib yar uga saari doontaan
mas-uuliyaddaas waxaan leeyahay baarlamaankeena allaha la qaado xuquuqdii gobolka banaadir iyo caasimadii kor loo hayana ilaahay idinka soo fudayaan leeyahay isweydiinaa marka qaarkood qabya ninkiisaa dhammaystiro halkudhigii sabantiinkii laba kun toddobiyo tobankii madaxweyne ayuu ahaa qabya dhammaystirkii qayb ka mid ah ayuu ka mid yahaa dastuurkaani maxaale waxa aad ku dhawaaqaysa haddii la qabto adoo qabtay la mid tah waa inay saas ku ahaataa marka waa ku mahadsantihiin dadaalka iyo juudiga aada bixiseen waxaan isweydiinaa marka qaarkood qabya ninkiisaa dhammaystiro halkudhigii sabantiinkii laba kun toddobiyo tobankii madaxweyne ayuu ahaa qabya dhammaystirkii qayb ka mid ah ayuu ka mid yahaa dastuurkaani sida cunaqabataynta hubka dayn cafintii dhammaystirkii dastuurka qabyadii la sheegaayay ayay ka mid tahay marka qabyadii duqa haddu wili ku socdaa marka haddii ilaa yidhaahdo qabyada hala la dhammaystiro waa mahadsantihiin baarlamaanka waa ku mahadsantihiin maxaa yeelay xukuumadda dan qaran intii ay joogtay sharciyada ay soo gudbiyeen iyo baarlamaanka sharciyada uu marsiiyey intaasoo idinba waa wax masaalix ugu jirto dalkan iyo dadkan ugu jirto soomaaliya muddo badan ayay maaragtay saaxada ka maqneeday laakiin hadda way ku soo laabatay inaan ku sii soconnona idinkaa mas-uulka ah mas-uuliyaddu maanta cidday ka saaran tahay waa baarlamaanka soomaaliya maxaa yeelay soomaaliya idiloo wakiilka yah qof kastaba deegaana laga soo doortay magacaa lagu soo doortay laakiin mar hadduu xibin baarlamaan noqdo waa mas-uul ayuu ka yahay ummadda soomaalida idiloo mas-uul ka yah marka meeshuu doonaha joogo meeshuu doonaha hoydo meeshuu doono ha baryo soomaaliya ayuu mas-uul ka yahay marka mas-uuliyaddaas waxaan leeyahay baarlamaankeenna allaha la qaado xuquuqdii gobolka banaadir iyo caasimaddii kor loo hayana ilaah idinka soo fudayaan leeyahay
iyo mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdii uu hogaaminayo ayaa isniinta maanta ah gaaray furmaha hore ee dagaalka gaar ahaan magaalooyinka xaradheere iyo ceeldheer ee gobolada mudug iyo galgaduud socdaalka waxaa ku wehlinaya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye khoorkhoor wasiirka gaashaandhigga iyo mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed isugu jira ujeedka socdaalka madaxweynaha ayaa waxa uu ku aadanaa dardargelinta dagaalka ka dhankaa al-shabaab iyo dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka gaar ahaan magaalooyinka xaradheere iyo ceeldheer ee gobolada mudug iyo galgaduud madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ay qeyb ka ahaayeen saraakiil sarsare ayaa sidoo kale indha-indhayn waxa ay ku sameeyeen saldhigyada ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee laga abaabulo dagaalka ka dhankaa dagaalamayaasha al-shabaab si mar kale la ysugu duba rido ayna u qaadaan duulaan culus oo ka dhana al-shabaab madaxweynaha oo la hadlay boqolaal dadweyne iyo ciidamo isugu jira ayaa ku booriyey in ay dagaal horre la galaan al-shabaab islamarkaana ay ka saaraan deegaanada kooban ee ay hadda gacanta ku hayaan alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka reer xarodheere waxaan idin salaannay dhammaan maanta maalin weyn oo taariikhi ayay noo tahay in badan in badan ayaan ku haminaynay inaan xarodheere nimaado duruufo iyo howlo jira awgood unbaa maxaanku idhaahdaa dib noo dhigaya mooyaane maalintii ay xorowdayba inaan horay ka nimaado ayaan horay u ballan qaadnay laakiin duruufaha jira iyo culaysyada jira ee dalkao dhan oo aad aad iyo aad uga warqabtaan ayaa muxuuha dib noo dib noo dhigay inaan dib u dhacna ma ahayn mana dib u dhacsanin waan idiin nimiday markii ugu horraysay iyo markii ugu dambaysay midna ma aha insha allahu marar badanaan idiin soo noqon doonnaa mar walbana ayadoo xaaladdu sidaan ka sii fiican tahay
xaradheere oo ah magaalo qadiimi ah ayaa astaan u noqotay adkaysi iyo fara adeeg ay sameeyeen dadka deegaanka iyo in magaaladu ay noqoto meel ka caggan al-shabaab maadaama ay noqotay deegaan si rasmiya loo xasiliyay islamarkaa noloshiisu ay dib usoo noqotay sida waxbarashada iyo adeegyada kale ee asaasiga ceeldheer ayaa la mid ah oo sanad ka hor laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo mar kale dib ay ugu soo noqdeen haddana dadka deegaanku waxa ay ku dhabar adeegeen in ay ceeldheer ka saaraan al-shabaab taasoo sababtay in madaxweynaha jamhuuriyaddu maanta uu gaaro
waxayna u yimaadeen
waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay xaflad lagu daafurayay xarunta dhexe ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo la ballaariyey xaruntaas oo ay ku shaqayn doonto hay-adda munaasabadan daafurka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada fardowse cigaal wasiiru dowlaha wasaaradda kusimaha safiirka shiinaha ee soomaaliya xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka beesha caalamka agaasimayaal mas-uuliyiinta fafoori iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn maareeyaha guud hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan ayaa sharaxay dhabbaha loo soo maray dhismaha xaruntan cusub isagoona ka sheekeeyey diyaarado caalami ah oo dhowaan dalka ka howlgeli doona sida uu sheegay mahan cusub oo aan maantay furitaankiisa u fadhino hay-adda wuxuu ugu fadhiyaa kaalin weyn ee, waad la socotaa sbaceka lagu shaqeeya micnaha uu u leeyahay saraakiisha ku shaqaynaysa Een, hay-addu markii hore dhismo yar oo duq ah oo ay ka dhaxashay shirkaddii somaali airlines ayay ku shaqaynaysay Ee, dhismahaas naguma filnayn wuxuu sababay in saddex afar xafiis matalan airworthiness flight safety ee flight operation oo kale inay hal xafiis iskula shaqeeyaan saraakiisha qaarkood ay bannaanka taagnaadaan taasna waxay saameyn ku yeelatay wax soo saarkii hay-adda alxamdulilahi buildingkan oo ay dowladda soomaaliya maaragtay lacagta lagu dhisa ay bixisay
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel